james iswan wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha soomaaliya ayaa walaaca ka muujiyey weerarada qaraxyada ah ay fulinayso xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaas oo beegsada ciidamada shisheeyaha iyo kuwa dowladda federaalka isagoo ka hadlayay munaasabada ka dhacday magaalada caasimada ah ee muqdisho ayuu iswaan sheegay inay dareensan yihiin halisyada ay ku hayaan weerarada qaraxyada ah ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab fuliso waan rumaysanahay in qof weliba oo nala jooga qolkan uu dareemayo halista ay nagu hayaan qaraxyada waxaa si gaar ah u bartilmaameedsanayaan qaraxyadan ciidamada dowladda federaalka ah ee saaxiiba waana muhiim inaan ka shaqayno sidii xal loogu heli lahaa halistan ayuu yidhi jemes iswan wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya qaramada midoobay waxa ay sheegtay in sanadkii lasoo dhaafay ee labada kun saddex iyo labaatanka ah ay weerarada qaraxyada oo keliya ku dhinteen saddex boqol toddobaatan iyo sideed askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka halka ay ku dhaawacmeen afar boqol kow iyo konton askari iyadoo intaa ku dartay inay halista weerarada qaraxyada loo adeegsado ay weli taagan tahay wakiilka qaramada midoobay ee soomaaliya ninka lagu magacaabo jemes iswan ayaa hadalkan ka jeediyey munaasabada lagu daahfurayay tababar la xidhiira qaraxyada oo loo furayay ciidamo soomaali ah kuwaas oo la doonayo inay minabaarayaal waddada ka sahmiya u noqdaan ciidamada shisheeyaha ee duulaanka ku jooga soomaaliya